isagoo waraysi siinayay warbaahinta gudaha axmed macalin fiqi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ayaa waxa uu tilmaamay in ciidanka dowladda itoobiya ay ku sugan qaar ka mid ah gobolada dalka ay ku fashilmeen sugidda amniga deegaanada ay joogaan isagoona sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku guulaysatay in ciidamada itoobiya ay ku soo oodo xerooyin ciidan islamarkaana deegaanada ay ciidamada itoobiya kaga sugan yihiin gobolada hiiraan baay iyo bokool aysan jirin magaalo magaalo kale u gudbi kartaa wuxuuna arrintaasi tilmaamay inay sabab u tahay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo deegaanadaasi dul degan mar welibana ciidamada xabashida ee deegaanadaasi ku sugan ay yihiin kuwa sugaya weeraro uga yimaada dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab
waxaa rabaa dadka soomaaliyeed markhaatina way u qabsanayaan dadka deegaanadaas ka soo jeeda gobolada gedo hiiraan baay iyo bokool afartaas gobol ayay joogtaa ciidamadooda oo artimist ka tirsan iyo kuwa kaloo bilateraal ku jooga magaalo magaalo u gudbi kartaa ma jirto dhulkaas shan iyo toban sano laga soo bilaabo laba kun labaiyo tobankii ilamaaya hadda waa laba iyo toban sannadood ayay magaalooyinkaas joogaan buur xakabo shan kilomitr banaanka looma bix karo baydhabo caasimadiiyo waa la mid gobolka gado meelahay ka joogaan maxaa saasi ah oo hiiraana magaalo magaalo kale u gudbi karta ciidankaas shabaab inay la diriraan oo amni sugaan dad badan baa waxay leeyihiin nimankan amni bay noo sugayaan ama xaggay sugayaan nabad askari ku xiran baabuur ka fuuli kara maanta taas nabad maaha waxaana warkan ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk axmed macalin fiqi uu ku soo aadayaa iyadoo madax iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk iyo maamulada shisheeyaha uu ka dhisay dalka ay isgarab taageen go'aankii dowladda itoobiya ay ku diiday in ciidamo masaari ah lagu keeno soomaaliya waxaana dadka qaar ee u dhundoloola siyaasadda maamuladan shisheeyaha uu ka hergeliyey dalka ay rumaysan yihiin inay kor u sii qaadi doonto warkan ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka khilaafka ka dhex taagan maamulka koonfur galbeed oo ka furtay dowladda federaalka islamarkaana ku xirtay dowladda xabashida itoobiya